sababta waxaa weeye horumarka aan u baahannahay inaanu helno maalgashiga aan u baahannahay inaanu helno wax dowlad samayn karta maaha laakiin dowladda waxaa la rabaa oo keliya inay wax ishaarto inay wax tilmaanto inay soo dhoweyso inay u fududayso cid kasta ee horumar samaynayso taas ayaanu naga nooa mabda wax badan baana runtii arrimahaas ka bilowday dabcan shidooyinka soomaaliya ka jira oo muuqaalka guud aan la qabno soomaaliya markii la yidhaahdo dee soomaalida waa istaqaanaayo dhulku waa kala roon yahay waa kala duwan yahay waana kala amni fiican yahay laakiin de soomaaliya waa soomaaliya markii soomaaliya la yidhaahdo qofka ajnabigaa migta kale u soo baxay marka inaan wax badan muujinno oo dalka la gado la iibiyo la sheego in waddanku amni yahay in maalgashi la suubin karo in la imaan karo waxay u baahantaa siyaasad wanaagsan iyo dhiirigelinka naga rabtaa annaga dabcan dowladda waajibaa saara amniga in adkayso haddaan amni jirinna de horumar ma jirayo dowladdu ma leedahay dhaliilo dabcan yaa oranaya dowladdu dhaliil ma leh ma leedahay dowladilo waa yeelanaysa maana badan kalan dhaliilaha ay leedahay laakiin waxaan rabnaa in dhalisha jihaadii ay leedahay nidaamka ay leedahay loo maro sheekh daacin waa ku dhawaajiyay wuxuu yihi dowladdu waa inay dulqaad leedahay waxaan maranayaa dowladda jirtaa dowlad ka dulqaad badan ma jirto waxaan maranayaa dulqaadkii iyo dabecsanaantii iyo naxariistii waxaa loo badala dowladda waad jibcsan tahay leedahay marka de laba la iskuma heli karo in markii la naxariisto la yidhaahdo waa la jiricsan yahay oo wixii badoomo la sameeyo markii xobaa la iskula la yidhaahdo dowladdu waa ay talax tegaysaa waa gardaroonaysa waxaan rabnaa marka ana waxaan rabnaa nidaam wanaagsan oo naxariis leh oo dimuqrasiyad leh dalkan in la isku hogaamiyo la iskuna maamulo laakiin waxaan ka digayaa dan shaksi ah awgeed in danta guud loo burburiyo oo loo waxyeeleeyo oo waxaan jirin oo been abuur ah dadka loo sheego bulshadan lagu kiciyo taas ayaan ka digaynaa runti sida uu sheegay de ciddii rabtaa inay meeshaan timaado wakti yar baa haree waktiga yar hayska sugtay insha allah annagaa waa u daynay u banayna dahabeynaadan meesha waxaan rabnaa marka inaan intii shaqadan qabatay na bogaadiyo inta kale oo maagan dalka inay maalgashi ay ka samaysana inaan soo dhaweynayo waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta airboorkan airboor la isku hadlayn karo oo dee laboratoriyaasha yaalla iyo shidaalka yaalla ad u jeedaan tartiib tartiib insha allahu wau horumarayaa ee garan caalamiga oo puntland iyo soomaaliya u ayno ayuu noqon doonaa waxaan kaloo idiin sheegayaa qaybtii u dambeysay faceka u dambeeyey ee halaboorka garowana in uu dhammaad yahay qaybtii u dambeysoo laamigahaan la saari doono wakti dhow shay insha allahu oo bilo ka yar aan ku daafuri doono kuwo kalena aan rajeynayo bilaha gudahooda inay bilowdaan gaar ahaan riboorka gaalkacyo insha allah sida aan rajeynayno kudhamaanjira marka xumaantaba waa la bunbuniyaa iyo wanaagla sheega waana mahadsantahin aada soo dhawa